haatanna hargeysa xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye ayaa maanta ka hadlay mowqifkiisa ku aadan xeerka furista ururada siyaasadda ee golaha guurtidu uu shalay ansixiyey gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi axmed cabdi dheere ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha v o a qadar maxamed cakulle halka uu ka taagan yahay xisbiga kulmiye haddii aan kuu caddeeyo annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye had iyo jeer aan markaanu mucaaridka ahayn iyo maantaanu muxaafid nahayba golayaasha qaranka aad baanu u ixtiraamnaa ixtiraam bay naga mudan yihiin ma raalli baa ka tihiin iyo kama tihidin taas ma aha laakiin wixii sharciga sideedaanu ku qaadaano waanu ixtiraamnaa hadday kordhis tahay iyo haddii ay tahay wakhtiyaday kordhinayeen aanu mucaaridka ahayn iyo mar walba waxaanu waxaanu ku soo nabad iyo caanamaalay waxa weeyaan golayaasha sharciga ah ee aynu halkaa ku gaadhnay inaanu had iyo jeeraale ixtiraamkooda siino waxyaabaha aanu diidannahay ee aanu hoos ahaan isugu diidanna waa qalad sharcigu wuxuu ka soo baxay golihii sharci dejinta wuxuu yimi golii guurtiduu yimi golaha guurtida haysay horena waanu uga hadallay waxyaabahaanu ka midnahay oon aan anagu u aragnay inay yaro adag yihiin oo xusbiyada ku qaldan yihiin way dhici kartaa laakiin mar haddii sharcigaasu soo baxo ma odhan karo waxaasaanu ku diidannahay waananu ku taageersannahay wixii sharciya ka soo baxa golayaasha xusbiga mowqifka xusbiga kulmiye waa kaa marka in matalan dadka qaarkood een idin naqdiya waxay idinku eedeynayeen matalan in xisbi xaakamku xeerkan xagga dambe ka riixayo taa maxaad ka odhanaysaan guddoomiye haddii aanu golaha wakiilada xagga dambe ka riixayn waxaanu ka waxaanu ku riixi lahayn kii kootada iyo haweenka oonu aad iyo aada u doonaynay ayaanu ku riixi lahayn aanu ka midha dhalin lahayn oo xusbiga kulmiye soo gudbiyey oo xukuumadda xukuumaddu gudbisay oo golaha loo gudbiyey sharciyadanu anagu laakiin sharci wax ka bedela buu ahaa oo yaalay toban sannadood bay xisbiyadu leeyihiin golayaasheenii oo dib u dhacay fara badan dib u dhacay in golaha deegaanka lagu beega bay ahayd marka la furayo ururada laakiin markay muddo dhaaf noqdeen waxaa qaranku isla gartay xusbiyada iyo qaranka somalilan golayaashiisuba isla garteen in labada doorasho ee deegaanka iyo baarlamaanka la israaciyo oo ay labadaas lagu tartamo taasaanu isla garanay saddexda xusbi waanu ka midaysnayn iyo xukuumaddaba markaa waxaa meesha ka baxday tii xusbiyada oo iyadana muddadeedi soo dhowaatay tiibay wax ka bedel ku sameeyeen golaha wakiiladu sharci jiray bu ahaa sharci maanta la sameeyey maaha wax ka bedelkaana sideebay ururadanu ugu tartami karaan ururku de ma tartamayo haddii ay shahaadadu ka dhacdo waxaanu kala midnahay anagu maxaanu dibadda ka riixaynaa waxaanu kala midnahay xusbiyada kale oo tartankaasaanu gelaynaa horena waanu usoo galnay haddaanu xusbiga kulmiyo nahay nagama haysato baqdin aanu ka baqanayno waxaananu aaminsanay korinta xusbiyada inay ku jirto inay tobankii sannadoodba ururada la furo markaa xisbiyada la eego wakhtigooda dhammaadka ee ku dhow dib dadka codka loo weydiin doono xeerku siduu qorayo waa inay saddexda xusbiya iminka jira iyo wixii ururo siyaasiya la furtaaba ay dadka cod weydiistaano deedna saddexda xusbiya ugu codbataa ee la qaatay sifa sharciya markaa ku galaan rajaynteeda xusbiga kulmiye qabaa inuu soo noqon doono
xusbiga kulmiye imaka yani su-aashiis waxayd inuu dabada ka riixayo annagu dabada kama riixayno laakiin sharcigaanuu hogaansanaa aad baanu ixtiraamnaa guurtina maalin walba aflagaadada iyo wax lagu hayo waa waxaanu ku soo nabad caamno dal curdina oo soddon sannadood jiray dadka qaar baa idhaa soddon sannadood baynu waa curdin soddon sannadood laba boqol oo sannadood baa laga fikiraya iyo wixii ka dambeeya ubadka ubadkiisa in ay halkay soo gaarsiiyeen maantana waa meel wanaagsan berri ka maalinna iyadoo aan aflagaado loo geysan waxba loo bedsan sidii sharcigii lagu bedeli lahaa waa la samaynaya xusbiga kulmiye werwer kama qabo inuu tartan galo wax werweruu ka qabaa ma jirto horena wuu galay mid madaxweyne oo tii saddexaada mid baarlamaan mid deegaan tan ururadana diyaar baanu nahay maalintay noqoto si aanu uga mid noqonno xisbiyada qaranka
saddexda xisbi goormaa muddadood ku egtay
saddexda xisbi muddadood waxay ku eg tahay sanadka dambe decembar baan filayaa hantii labayo labaatanka decembar inay tay baan filayaa waktigaas ay ku eg tahay markaa dee anagu wakti maanu qaban oo maanu odhan tii madaxweynuhuna waa markaa waa inay xusbiyo kuwa ku tartamaya xusbiyada ku tartamaya madaxweynaha ama golaha deegaanka ama golaha baarlamaanka xusbiga kulmiye ha noqdo wadani ha noqdo ucud ha noqdo waa in ay faalir tahay shahaadadoodu tobankii sannadood way dhaceen waxay dhacayaan waktiga ah markaa doorashooyin kalea fooda inagu soo haya oo ay ka mid tahay tii madaxweynuhu markaa waa inay waa inay haystaan shahaadad faalid ah inay tartami karaan oo xusbiya yihiin waa inay haystaan wax weligood aanu ka qabno inaanu tartanaan haddaanu xusbiga kulmiye nahay waa sanad gudihii aan dhaqaale u baahnayn in haddana dib saddex loo ordo iyadoo imkana mid deegaan iyo wakiila xataa xukuumadda kasoo xusbiga ka dhalatay ay bixisay miyaanay dhigbax dhaqaale noqonin axmed in sanad gudihi haddana saddexdii xusbi iyo ururadii tartamaanoo mar kale la galo somalilan way isku tashatay talo wanaagsan bay gaadhay inay dimuqraadiyada hirgeliso wax xoolo dirqina lama waaya baa la yidhi waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo geedi socodka somalilan inaanu hore usii qaadno wax walb oo inagula soo gudboonaado oo inagu adagba kama godo somalilan laakiin waa lagu talagelaya kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere oo u waramayey wariyaha v o a khadar maxamed cakulle